بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودبست عجلدها الحسيني إسلامي ستيريو أند بوكشوب أما تسجيلات الحسيني الإسلامية halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada ciwaankeedu yahay asbaabul istiqaama oo inoo soo jeedin doono walaalkan sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا رب الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما إخوتي في العقيدة waxaan isku dayayaa inaan wixii alla iga karsiiyo ka idhaahdo mawduucana asbaab alistiqaama ama bitaxdiid min asbaab alistiqaama waxyaabo ka mida waxyaabaha qofka muslimkaa inuu toosnaado ugu yeedhaya waxaynu ognahay islaamku waa tawxiid iyo islaamnimo dadka loogu yeedho laakiin maaha nadariya ama fikrad maaha maskaxda gasho oo qudha ama qalbiga degto oo keliya ee waa camal iyo dhaqan qofku uu la yimaado wuxuu u baahan yahay qofku markaa inuu helo caqiidadaasi uu qaatay ee tawxiidka ama ilaahay rumayntiisa subxaana wa tacaala inuu garto wixii ku sugi lahaa oo u diidi lahaa inuu ka inxiraafo ama ka weecweecdo ama uu ka baxbaxo iyadoo dhanka kale aynu leenahay dhaqanka bini aadamka kama mid aha inuu calaa watiira waaxida ama straight line inuu raaco dhaqanka bini aadamkaa kuma macruuf aha bini aadamka waxaa la yaqaanaa noloshiisa oo dhammi inay tahay nolol dabdaba ay ku jirto nolol sensidual nolol marna kor u kacda marna hoos u kacda hadday tahay dareenkiisa hadday tahay siduu u fakerayo hadday tahay siduu u dhaqmayo way ku adagtahay qofka bini aadamkii inuu straight line raaco waana abciga waa la u abuuray subxaana wa tacaala weliba markaasa waxaa kaloo jira baynu leenahay shayaaiin ljinni walins oo iyana diyaar u ah qofka inay xaqa weydaariyaan asaaliib aad u badan adeegsanaya si aanu qofku u sugmin marka hore si aanu islaamnimo u qaadan marka labaad hadduu muslim noqdo si aanu islaamnimada ugu sugmin haddii labadaa shay markaa isku darsamaan shahwaatu nafs iyo bini aadamka naftiisu waxay raadcaynaysay iyo shayaaiinta jinki iyo insiga oo isu gargaarsanaya siday dadka u ambin lahaayeen markay isku darsamaan waa dhib aad u tiro badan oo qofka ay ku adkaanayso inuu ku sugmo xaqa idan ahabaat cala alxaq aw alistiqaama waa eraya isku macno dhadhowun oo ah qofku inuu xaqa ku sugmo ama jidka toosan inuu raacaa waxay qofka uga baahan tahay wax badan lidalik ba waxaad ka garan kartaa xadiidku imaamu tarmadi warinayo ee xasanka uu ku tilmaamay ibnu kaiirna fii tafsiiri uu leeyahay bishawaahidihi waa saxiix waxa uu weydiinaya shahr ibnu xawshab ninka la ydhaahda wuxuu leeyahay ummu salma ayaa waxaan ku idhi ilahay raalliha ka ahaado ummahaatulmuminiinka ka mid ahayd yaa ummi lmuminiin maa kana aktaru ducaa'i rasuuli llaahi sal allahu alayh waalih waslm ida kana cindak mmuminiin muxuu yahay baryadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu tirada badnayd ama ducada ugu badan ee uu ku ducaysto markuu gurigaaga joogo duca aad ka maqasho nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu ku ducaysto maxaa ugu badnaa baan ku idhi buu yidhi waxay ummulmu'miniin ku jawaabtay ducada ugu badan ee nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu gurigayga joogo uu ku ducaysan jiray waxay ahayd yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik ilaaha qalbiga bini aadamka gedgediyow qalbigayga diintaada ku sug yani nebi maxamed baa markaa ducooyinkiisii ugu badnaa waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay in badan baryayo weydiisanayo in ilaaha qalbiyada bini aadamkaa gedgediya uu qalbigiisa xaqa ku sugo walidalik baa xadiidkii saxiixu muslim ku yaalay ee cabdullaahi bnu camar ibnu caas uu warinayana waa ku tilmaamayay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam min ducaahi ay ka mid ahayd allahuma musarif alquluub sarif quluubana calaa aacatik wax fudud maaha markaa qofku inuu sugmaa ama inuu ariiq toosan raacaa wax fudud maaha bale ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aan ku tilmaamaya xataa inay nebiga khatar gelin gaadheen wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayk litaftariya calayna hayrah waidan latakhaduuka khaliila walowlaa an habbatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shayئan qaliila idan laadaqnaaka ضicfa alxayaati waضicfa almamaat uma laa tajidu laka calayna nasiira ilaahay baa wuxuu tilmaamaya subxaana wa tacaala inay ku dhowaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam inay jidka ka weeciyaan oo ay markaa saaxiib ka dhigan lahaayeen laakiin alle uu sugay subxaana wa tacaala idan waa qadiyad u baahan qof kasta oo muslimi inuu muddo ka fakero karti badni kuma timaado ee waxay u baahantahay inuu alle ku waafajiyo subxaana wa tacaala adna aad dadaal la timaado idan istiqaamadu waa inaad toostid istiqaama yani fi luga waa ictadala wastawa waa waa toosnaaday ama waa qumay ama si fiican buu shaygu isu taagay ama shaygu icwijaaj ma leh qalqallooc ma leh waxa la rabaa wuxuu yahay in islaamnimada sidaynu ugu dhawaaqayno inaynu ugu toosnaanno hadday taasi dhacdo qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya in ajar aad u badan la leeyahy ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljanna allatii kuntum tuucaduun idan ajar aad u badan baa jira laakiin waxay u baahan tahay juhdi aad u badan in la bixiyo walidalik baa xadiidkii nawaas ibnu samcaan uu warinayey waa kuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo jidh ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tusmo ku bixiyey tusaale ariiq hareeraha ay ka raacsiisan yihiin laba derbi laakiin albaaba ay ka furan yihiin albaabadaasi daahiya ay ka soo laalaadaan jidka halka laga galo uu taagan yahay mid dhawaaqayoo le wardada uu dhammaantiin soo gala jidkan oo ha ka kala weecweecannina albaab yaroo kasta cid ay ka dhawaaqayso ama daac kale uu dhawaaqayo uu leeyahay isku furina albaabada haddaa furtaan waa geli doontaane nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu sii tafsiiray yani wuxuu tilmaamayaa xadiidku cumuuman jidka kan in makhaatir badani ku xeeran tahay ama wax badanoo qofka xaqa ka weecin kara waxaan markaa isku dayayaa maaha alistiqaama nafsaha inaan ka warramo laakiin inaan wax ka tilmaamo min asbaab alistiqaama waxyaabaha qofka ku bixinaya ina uu jidkan ku sugnaado sufyaan ibnu cabdillaahi aqafi xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay markuu ninkaasi nebiga weydiistay calayhi salaatu wasalaam qul lii fi lislaami qawlan laa asalu canhu axadan bacdak intuu nin nebiga u yimi wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiiow islaamnimada weedh iiga sheeg aanan cid dambe wax weydiinin mar qura waxidheh dabeetana cid dambe iyo wax weydiin maayo waa eray aad u adag islaamka oo dhan in qof mar qura jumlo loo siiyo oo dabeetana uu ku kaaftoomo intaa oo cid dambe aanu wax weydiinaynin wax fudud maaha su-aashaasuu nebiga ninkan uula yimo wuxuu leeya weedhii sheeg aan intaan islaamnimada ka qaato cid dambe aanan u baahna inaan wax weydiiyo waatuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qul aamantu billaah uma istaqim waxaad tidhaahdaa ilaahay baan rumeeyey aamantu billaah weedhaadheh uma istaqim dabeetana ku toosnow baa la yidhi weedhaadhahoo ku toosnow idan toosnidu wax fudud maaha waa islaamnimadii oo dhan laakiin waxaan isku dayayaa inaan markaa wax ka nidhaahno waxyaabaha keenaya qofku inuu toosnaado aan weliba tacbiir kala ah isticmaalno sadaad inuu qofku wada toosnaadaa way adagtay laakiin waxaa loo baahan yahay siduu nebiguba sheegaya calayhi salaatu wasalaam almuqaaraba ama sadiduu waqaaribuu buu nebigu laha calayh salaatu wasalaam yani ma awoodi kartaan buu nebigu ku tilmaamayay inaad toosnaataane istaqiimuu walan tuxsuu buu nebigu alayh salaatu wasalaam xadiidku ibnu maaja warinayo albaani taxiixinayo istaqiimuu walan tuxsuu toosnaada buu nebigu yidhi mana koobi kartaan laakiin maxaa looga baahan yahay sida xadiidka kale uu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam sadiduu waqaaribuu asadaad inuu qofku la yimaado oo niyaadkii aqwaashiyo waxa kanoo dhan uu toosiyo isku dayana inuu barta haleelo maalan haddaad dhugtamayso oo aad meel ku dhugtamayso way yar tahay barta lagu tilmaamo cidda la heshaa laakiin waxaad samayn kartaa muqaaraba waxaad adigu ku dadaalaysaa inaad barta la hesho waa by janis markaa inaad in yar la weydo ama in haddaad laakiin tadriib ku qaadato bartaa sidaad ula heli lahayd waxaad dhacaysa marba mar ka dambaysa inaad uga sii dhawaato haddaad maalmaha hore dhugta laga yaabo labaatan sentimitir inaad u jirsato maalmaha dambe waxaa laga yaaba inaad toban sentimitir usoo jirsato maalinta kasii dambaysa waxaa laga yaabaa shan sentimitir inaad u jirsato mararka qaarkood inay kugu dhacdo marmarna inaad la yaro seegto idan asalka qofka muslimkaa laga rabay waxa weeyaan assadaadu walmuqaaraba inuu meesha tan u qasdiyo marka hore siduu ula haleeli lahaa iyo inuu isku dayo siduu u asiibi lahaana inuu dadaalo haddaad dee meel cidlaa u tuurta asalan baanad marka hore u dhaqaaqin inaad meesha tan dhugtanto waxa lagaa rabaa markaasi waa kaa qur-aanka suuradda igula cajabta badan leh mawduucan ka warrantaa waa suuratu huud oo soo degtay wakti nebiga calayhi salaatu wasalaam mashaqo aad u badan ay haysatay isla markaana waa suuraddu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka asaxday shayabatni huud wa akhawaatuha waxa ay cireeyey buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam huud iyo walaalaheed suuratu huud cumuuman waxay tilmaamaysaa qisaskii ambiyadii iyo waxay isla soo mareen qoomamkii kale dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala tacqiib buu siinaya qisada marka lasoo tilmaamo ilaa iyo janniya naar inta lagu kala gelayo ayaa ilaahay ka warramaya fariiq janno qabanaya iyo fariiq naar qabanaya kadibna ilaahay subxaana wa tacaala aayaadka dambe nebiga calayhi salaatu wasalaam baa awaamir lagu siinaya bacda haadihi alaayaat bayna caawa isdul taagayna ilahay wuxuu leeyahay ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحصنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين آيات كاسي هدين إيقنه ilaahay subxaana wa tacaala nebiga wuxuu faraya ugu horrayn fastaqim kamaa umirt u toosnow baa la yidhi sidii lagu faray istiqaamadu marka hore waxaan leenahay waa itibaac waa tarki libtidaac waa dadka oo wixii la faray un qaata uma baahnid saaad u toosnaato inaad adigu wax badan u fakerto waxaad u baahan tahay inaad raacdo wixii alle iyo rasuulkiisa ka sugnaaday masdarulistiqaama yacni waa waxyi waa waxyi xagga alle ka yimi subxaana wa tacaala masdar اlistiqaama waa mid sifaad gaara leh siraat aladiina ancamta calayhim hayri اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin jidka la raba inaad ku toosnaataa waa jidkaasi oo alle subxaana wa tacaala ku sifaynayo qur'aanka aynu maalin kastaba akhrino idan waxa la rabaa dadka muslimiinta inay jidkaa ku toosnaadaan asbaabtaan isku dayaya haddaba inaan wax ka tilmaamo o ilaahay wuxuu yidhi waman taaba macak toosnow adiga iyo waman taaba macak waxay dhahdaan culammadu aayaadkani waxay tilmaamayaan kow inay u baahan tahay toosnidu zamaala iyo astiqaa yuqwiika fi listiqaama dadku caawiya oo kugu caawiya toosnida cidda xaqa ku toosanay inay isgargaarsato si kale haddaanu tilmaamo waxaan odhan karaa waxaa loo baahan yahe koowaad waxaa ka mid ah qadiyat ulbii'a ama environmentka deegaanka qofku uu ku nool yahay waxay ka qayb qaadataa qofku inuu tooso iyo inuu toosi waaya nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu hijrooday ee uu madiine tegey shaqadii koowaad ee uu qabtay waxay ahayd baan odhan karnaa environment buu hagaajiyey ama bii'u kawinay awal shay uu nebigu dhiso calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa maxay intaanu guryo dhisan masjidu quba dabeetana masjidi nabowi kadibna wuxuu walaaleeyey صaxaabadii alkhuwa bayna almuhaajiriina walansaar ama bayna almuhaajiriina fii anfusihim buu sameeyey kullu daalika waxay culammadu ku tilmaamaan wuxuu tijaabiye koowaad waxay ahayd inuu abuuro bii'o ama deegaan qofka diintiisa ku xejin kara toosnida waxa koowaade ka qayb qaata waxaanu leenahay markaasi waxa weeyaan qofku deegaanka uu degan yahay waxaa in badan taa dareemi kara dadkii dhulka gaale gaadhay ama muddo ku noolaaday yani gaal markaad la degto ee la dhaqanto ayaad garanaysaa bii'adu inta ay raad leedahay environmentka waxaa la yidhaahdaa ama degaanka waxaa la yidhaahdaa qofka bini aadamkii siduu u fakero xataa midabkiisu siduu u ekaado caqliyaadkiisa iyo maqaayista waxuu wax ku qiimeeyo dareenku dareemo xataa dhadhanka iyo siduu dhadhanka u kala dhadhansadee u kala macaansadaa wax badanoo ka mida waxa raad kule meesha uu ku koro iyo deegaanka uu ku nool yahay qofka bini aadamkii inuu wax qiimeeyaa ama noloshiisoo dhan waxaan odhan karnaa waxa raad weyn ku leh deegaanka uu ku nool yahay walidaalik ayay mas'aladani mas'ale in badan qofka muslimkii inuu ka fakero u baahanayt waxa laga yaabaa dad badan oo maanta hijiro dhul gaaleed usii socda inay jiraan dad badan oo dhulka gaale weli degan inay jiraan dad badan oo bii'aadka aan kala ku qiimaynaynin gurigiisa xataa meeshuu ka dhisanayo aan ku qiimaynin dadka degan iyo xaafadda iyo jaarka iyo waxan inay jiraan qofka oo aan in badan eegin asxaabta iyo dadku raaciya waxa kananatay lakiin waxaan leeyahay qadiyadda koowaad ee u baahan inaad in badan ka fakertaan haddaad rabto inaad toosrato yacnii go'aan mar inaad gaadhaa way fududay inta mar lagu wacdiyo in xamaas uu ku qaado oo aad tidhaahdo toosnow laakiin waxay u eg tahay inta badan inuu noqdo soomaalida maahmaahdeedii ahayd wacdi iyo weyd maxay dhahaan midbaa habeen baa lagu seexdaa miyuha maahmaah bay soomaalidu leedahay ku tilmaamaan yacnii wacdigu sida yare u evaborate garoobo markiiba neef weyday kala qiimo dhigeen yacni wax habeen qura un lagu lagu seexdo aan subaxa dambe raad dambe sii lahayn waayo qofku wuxuu ku noolaa mujtamacooda markaad eegto environment aan wacdigani wuxuu sheegayay ku saacidaynin saas daraaddeed baa markiiba inuu luuskareeyo ama markiiba inuu ilaabo keensanaysay environmentku haddii inuuna a wax ka daraasayseen culumta tarbiyada iyo qofka bini aadamka iyo siduu u koro waxaad garan kartaan qiimaha u leeyahay tusaale fudud baan idin siinaya maalan waa maqasheen neef yaroo dool la yidhaahdo oo scotland niman ay ku sameeyeen in badan baa laga yaaba b b c yada iyo meelahan wararka inaa ka maqasheen niman saynis yahano ah oo laxlax ka dhaliyey iyadoo aan maxay lab loo geynin oo dabeetana yidhi cobin baanu samaynay yacnii lax baa lax laga kobiyeeyey oo unug baa ilmagaleenkeeda laga soo qaaday diirkeeda sarena unug baa laga qaaday kii ilmagaleenka laga soo qaaday baa bu'da laga saaray kii diirkeeda laga soo qaadayna bu'diisiibaa la soo qaaday bu'dii baa kan lagu muday dabeetana ilmagalankii hooyadaa dib loogu celiyey marka waxaa la barbaariyey waxa weeyaan sal ama unug diirkii hooyada bu'diisii ay ku jirto macnaheed waxa weyaan cromsomskii hooyadoo dhan oo fortskaabuu sitaa iyadii unbaa mar labaad dhalanaysa markaase waxay yidhaahdeen maa la sameeyo cabaaqiradii dunida in dib loo soo celiyo dunidan dadkan mufakiriinta iyo dadkan aqoon-yahanada iyo dadkan waaweyn iyo waxa kan koobi ha laga sameeya bay idhahdeen saa waraaqaa u koobiyeysataan dadka ha la koobiyeeyo istinsaaqu waa koobing waa in la koobiyeeyo qaabkan intaynu isticmaallo bay leenahay si ay cabqariyiin ay u dhashaan ha la koobiyeeyo waxay leeyihin koobinku waxba tari maayo iyaga aragtidooda weeyaan da marka aan ka tilmaamo kow sababtay koowaad ay ku celeeyeen waxa weeyaan waxay dhahaan qofku inuu cabqari noqdo ama inuu caynkan u fakero ama sidan inuu noqdo waxa koowaada ka qayb qaataa bay leeyiin waa bii'adu ku koray mar haddaan dib loo soo celin karaynin situationkii dunidu ahayd qofkani markuu barbaarayay ma suurtagal habay leeyiin isagii la soo celiyaba walow jidhkiisiina ha la hayee yacnii environmentkii iyo noloshii iyo wararkii iyo wixii uu arkaya iyo noloshu la dhaqmay haddaan lahaynin bay leeyiin isagii qoloftunbuu ka yahaye sidiisii qof a marnabama noqonayo dee haddaa id ugu dartana waxaynu rumaysannaha qof walba in ruux gaari ku jirto ruuxduna inaanay kobinka ku jirin marka kolleyba qofka qofkii maaha laakiin kaba sooqa tooda hadday eegeen ay waxay tilmaamayaan inaanu kobinkani suurtagal ahayn waayo deegaankii baan la soo celin karaynin qadiyadan deegaanku waxaan leeyahay waa qadiyad aad u xasaasiya waxaa laga yaabaa keligaa markaa ta inaad sileeday wallahi xataa gaalada haddaad utagto ama meel kale haddaad tagto ama biaxun aduu nin ragoo muslimoo toosan baatee maxaa kaa galay waad ka soo boodi lahayd uun waa iska sheeko riyo u badan bii'adu qofka raad aad u weyn ayay ku leedahay walidaalik ayaa waxaad ka garan kartaa xadiidkii uu warinaya abi saciid sacd ibnu malik ibnu sanaan alkhudri saxaabigii yaraa ee la odhan jiray xadiidkii saxiixayn ku yaallay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka warramayey qisadii ninkii boqolka dilay yacnii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay nin kaana fii man kaana qablakum rajulun qatala tiscata wa tisciina nafsa dadkii idinka horreeyey nin baa ka mid ahaa buu nebigu yidhi sagaashan iyo sagaal qof dilay markaasuu ninkii wuxuu yidhi waxa ii sheegtaan aclami ahli lard war bal dadka ninka u cilmi badan ii sheeg fadulla calaa raahib buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wadaad iska cibaadaystoo suufiya ayay u tilmaameen faataahu faqaal innahu qatala tiscata wa tisciin wuu yimi oo wuxuu yidhi war nin yahow sagaal iyo sagaashan buu ninkani dilaye wax toobaa ma leey ilaahay toobadda ma ka aqbalaya raahibkii ama ninkii suufiga ahaa wuxuu ku yidhi la mar haddaad sagaal iyo sagaashan nafood soo jartay wax dambe cidi kaaba dhegaysan maysa isagiina wuu dilo uu ku boqolay xadiidkan runtii haddaad u fiirsato wax badan baa ku jira o waxaad arkaysaa caamadu ninkii wax sheegaaba waa isugu mid saasi daraaddeed mid masaajidka dhowr maalmood ku cibaadaystay iyo caalimka ugu weyn caamadu culumay wada taqaana way murasiisaa walidaalika wuxu yidhi war dadka ninka u cilmi badan ii sheega wadaad cibaadaysanaya u tilmaameen waxaad dareemaysaa caamadu mawaasiintay wax ku qiimaysa nooca uu yahay oo ma laha yacnii cidda ahlucilmigaa ahlucilmiunbaa garan karaya ama caamada mar haddii masaajidka la wada joogo dadku wuu siman yihi waxaad kaloo dareemaysaa qofku haddii dadku wax iska kaa weydweydiiya inaanad ka jawaabin waxaanad garanaynin ama haddaad waxoogaa duub xidhatoo maalmo wax lagu weydiiya inaad caalim ismoodin waa fasaadku aad buu u badan yahu qofku aqoontiisu ay koobantahay u geystaa oo waliba bulshada iyo diintaba u geystaa walidaalika buu ninkani wuxuu tilmaamay inaanay waxba jirin waxaa kaloo xadiidkani uu tilmaamayaa ibnu xajar alcasqalaani baa wuxuu ku tilmaamaa xataa ninkuma caqli badnayn buu yidhaahdaa hadduu caqli badan yahay dee ninka sagaal iyo sagaashan dilay si uun inuu ka baxsadaabay ahayd buu leeyahay hadda hadduu waxba u waayey calaa kulli xaal ninkani wuxuu u sheegay un inaan toobadi jirin waa la dilay isagiina boqol buu dilay ninkii boqolka dilay mar labaad buu haddana dadkii ku noqdo wuxuu yidhi war ii tilmaama aclama ahli lard dadka dhulkan jooga ninka u cilmi badan ha lay tilmaamo markii dambe nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fadulla calaa rajulin caalim nin cilmile bay markan u tilmaameen iyaga de waa u sisinaayeennune kii hore markuu ku khasaareen mid kale ay tilmaameen laakiin kan wasfiga nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan inuu yahay nin cilmi leh markuu ninkii u yimi wuxuu ku yidhi waryaah ninkani boqol buu dilay ee toobad ma leeyahy qaala nacam waman yaxuulu baynahu wa bayna tawba buu ku yidhi haa toobad waa leeyahy yaa adiga iyo toobadda idinkala celinaya buu leeyahy haddaad ilaahay u soo noqoto yaa kaa celinaya laakiin ninka caalimka ahi inta badan ma eego su-aasha la weydiiyey iyo jawaabteedoo koobanoo qura ee wuxuu eegaa bini aadamka waxa anfacaya walidaalik ninkani caalimkii markiiba wuxuu dareemay ninka kani inuu rabo inuu toobad keeno laakiin ninkani dayday weynaaday weeyaan boqol buu dilay de saas daraaddeed ma fududa inuu iska toosnaado yacnii intuu yimaado inuu toobad keeno inuu iska toosnaada ma fududa idan toobad baad leedahay qurao ninkan caalimkii uma fakerinayn ninkan ku filan tahay shayga labaad uu ka fakeray waxa weeyaan ninkani markuu toobad keeno sidaanu dib ugu noqon lahayna istiqaamasay u dhici lahayd ha toobad keenee siduu u toosnaan lahaa buu fikradiisa markii labaad ka fakeray walidaalik buu wuxuu u raaciyey jawaab su-aal aanu isagu weydiinin buu uga jawaabay oo ah siduu u toosnaan lahaa oo ah shayga muhimka ah toobadda iyo adiga buu yidhi yaa idinkala celinaya toobad waad leedahay walaakiin arrinku intaasoo qura maaha buu yidhi inaliq ilaa ardi kada wakada faina biha unaasan yacbuduuna allaha tacaala facbud illaaha macahum waryaaha buu ku yidhi nimow dhulkan aad joogto ka tag oo waxaad qabataa dhulka caynkaa iyo caynkaasa dhulka aad tegaysa buu yidhi dad baa degan alle caabudo subxaana wa tacala ee kuwa ilaahay la caabud walaa tarjic ilaa ardik fainahaa ardu sawin ha kuna soo noqonin buu yidhi meeshan aad joogto waa dhul xune ninkan caalamkii wuxuu u tilmaamay koowaad waa maxay ninkani si uu u toosnaado environmentka inuu bedelo deegaankan iyo bii'adan uu ku nool yahay inuu bedelo haddaad rabto weligaa inaad waxun joojiso tolkii daah meeshiisana daah haddaad rabto inaad qaadka iska dayso meelaha lagu qayalana ka tag kuwa qayalana iskaga tag haddaad rabto inaad sigaarka iska dhaafto kuwa caba ka hadh haddaad rabto inaad khamri dhaafto meelaha khamriga lagu cabiyo kuwa cababa iskaga tag yani shayga aad ka tegayso waxa ugu roon deegaankiisana inaad ka guurto haddiise deegaankiisa aad weli sii neg tahay naftuna ay labaclabaclihii tahay go'aankaagu wuu adagiyey ma adka inaad ku roonaato walidaalika baa kuwii naarta gala ilaahay muxuu ku yidhi walow rudduu lacaaduu limaa nuha canhu baa layidhi dii la soo celiyana noloshu sidii uun marka loo dhigo mar labaad halkii unba ka wadi lahaa baa laleeyahy yani go'aan mari maaha waxa wax taraya iyo mar buu naar soo arkay qura maaha wuxuu wax ku joojinaya ee waxa uu u baahan yahay waxa weeyaan inuu qofku helo degaan ka gedisan meesha tan uu deganaa walidaalika buu ninkan caalimkii wuxuu ninkan kula taliyey inuu ka guuro meeshan uu joogo oo uu guuro meel meeshan uga roob xadiidku wuu dheeraa laakiin mawduc dalaaluhum baan ka uga jeeday waxaan leenahay waxa koowaada u baahani waxa weeyaan istiqaamo si loo helo haddaad ku badato dadka fusaaqda inaad la socoto ama asxaab aan khayr badnayn inaad raacdo ama dad aan inta badan wax kugu kordhin karaynin inaad saaxiib la ahaatid ama deegaan aan fiicnayn inaad degto ama jaar aan wanaagsan inaad jaar la noqoto ama tujaar aan khayr badnayn inaad wax la wadaagtid ama dawlad aan fiicnayn inaad wax ku darsatid waxaasoo dhan isku soo dar waa environment ama shaqo ha noqoto ama degaan ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama caynkan ha noqotee waa deegaan qofka raad ku leh saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa taqaanayne macruufkii saxiixayn ku yaallay wuxuu ku tilmaamayay jaliisu saalixa ninka wanaagsan ama majliska fiicane la fadhiisto iyo majliska xune la fadhiisto waxay u kala dhigan yihiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka xaamili misk iyo naafaqo kiir mid sida miski miskigu waa geed waa shay udgoon oo abiiciya shaygaa si udgoon haddaad la fadhiisato qof sida saddex mid unbaa dhacaysa suu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inaad wax ka gadatid oo ka iibsatid oo shay fiican uu kuu keenay inuu ku siiyo oo wax wanaagsan uu ku siiyo inta aad la fadhida inuu majlisku carfoomo oo aad udug fiican ka heshid waxun naafiqu kiir buufimadan ninka farsamo yaqaankii uu dabka ku shito haddaad nin farsamo yaqaana la fadhiisato ama forging meesha lagu tume forginka ah haddaad fadhiisato ood ka shirto maxaa dhacaya meeshan dab baa la shidaya dab maxaa ka soo baxa dambas dhimbiil qiiq xun intaasaa ka soo baxda imaa inuu marada kaa gubo dhimbiilahani kugu dhacaan iyo inuu dambas iyo ur xun kaa dhargiyo waa labada midun maxaad u malaynaysaa haddaad la degto mujtamac dhammaantii naafiqu kiira markaa haddii qof qudha la yidhi markaad la fadhiisato hadduu noocan yahay ninka mujtamaca gaaleed maalan la noole waa nin la nool mujtamac dhammaantood naafiqu kiira dad dhammaantood fortunkaasi ku wada jira oo xumo mooyaane aan khayr afuufaynin waxaa la mid ah environment kastoo kooban ama biica kastoo yaroo aad degto oo nooca kana weliba iyadoo laga yaabo shayaaiinul insiga maanta jooga inay ku tafanuneen sida buufimada loo afuufana yani awal waxay ahaan jirtay buufima ninqura iska afuufo laakiin daraasa iyo falsafaad iyo culuum bay yeelatay ah bini aadamka saa loo habaabiya ah oo khubara u fadhida meel oo jaamacaad iyo aqoon-yahana u soo baxa dhammaantood ku salaysan dadka sidii xaqa loo weydaarin lahaa waxaa la mid walidaalika baa waxaad ka dareemaysaa xadiisu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam maalan ana bari min kulli muslimin yuqiim بين أذهر المشركين قالوا يا رسول الله لما قال لا تراء نارهما نبي محمد وحو ليه عليه الصلاة والسلام دبكود يويس أرك هدي قالكو كاي هي منافقي كسي حكسي والله النوعة فاسقين تي كسي حكسي أهل بدع يوحي كال يعني خير لا وليال مركاد لدك تكستي دقان لا يالطو معناه هدو حويان إنه كوغو أتكان سينا توسطه إذا قفك الربا إنه توسطه waa inuu meel fiican degaa waa inuu isku dayaa environmentka laga bilaabo ka ugu yar deegaan halkee ugu yar waxaa ugu yar qolkaaga cidda kula degaysa soo maaha qolka ayaa kula degaya haweenaydaada haweenaydaa muxuu nebigu ka sheegay calayhi salaatu wasalaam dumarka afar baa loo guursadaa soo xadiidkii nebigu ma ahayn calayhi salaatu wasalaam afar shay baa dumar loo guursadaa quruxdeeda maalkeeda reerkay ka dhalatay iyo diinteeda ee muxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ku guulayso ama isku day inaad asiibto ta diinta leh lama tilmaamin lacagtii quruxdii iyo reerkiiiyo waxa la tilmaamay adiga waxa ku anfacaya ama waxaa noloshaada raadaynta ugu badan ku yeelanaya oo ah dhaqanka qofka dumare ay leedahay markaasuu nebigu wuxuu tilmaamayaa bii'adata ugu yar marka aad joogto qolkaad seexanaysay markaaad joogto qofka seexanaya inuu qof gaara noqdo qolkaad seexanaysay cidda kula seexanaysa inaad si gaara u doorato walidaalika baa qolka iyo cidda ku jirta waa bii'adii ugu yarayd buu nebigu wuxuu ku tilmaamayaa ilmaha yaa raad ku leh mawluud kasta ama ku kastoo la dhalaa buu nebigu tilmaamaya wuxuu ku dhashaa maxay cala alfitra laakiin aabbahiisa iyo hooyadiiba ama yuhuudi ka dhiga ama majuusi ka dhiga ama nasaare ka dhiga buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxaan leenahay bii'adu ama degaanku wax badan buu taraa haddaan xagga fasaad ka tilmaamo bal xagga khayrka hal xadiid oo quraan ka tilmaamo wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslim ku yaalay inna lilaahi cibaadan fudala xadiidkii dikriga ka warramayay waxaa jira malaa'igta ilaahay qayb ka mida oo sayaaxiina socota oo raadcaysa meelaha ilaahay lagu xusayo dabeetana xadiidku wuu dheeraa meesha maxalu shaahidkunaan tago waxau sheegaya inay dad u yimaadeen meel ilaahay ku xusaya dabeetana uu ilaahay su'aalo weydiiyo akhiiran malaa'igtaasi waxay sheegaan inuu dadkani ilaahay caabudayeen oo dembidhaaf weydiisanayeen oo jannadiisa rabeen oo cadaabkiisa ka magangelayeen ilaahayna wuxuu yidhahdaa markhaati ka noqda dembigoodaan dhaafay xadiidka waxaa riwaayaadkiisa ka mid ahaa markaa saxiixaynka ku yaala fawshidukum anii qad hafartu lahum qaala yaquulu malakun min almalaa'ika fiihim fulaanu laysa minhum inamaa ja'a lixaaja malag malaa'igta ka mida yidhahdaa ilaahayow hebel baa nimankaa ku dhex jiro aan ka mid ahayn oo isagu dan kale u yimi qoladii wardiyaysay midaan ahayn baa jooga laakiin isagu dan kale u yimi buu tilmaamayaa malaga kale ilaahay baa wuxuu ku yidhaahdaa markaasi hum ljulasaa laa yashqaa bihim jaliisuhum riwaayadda muslimna waxay sheegaysaa fiihim fulaan cabdun khataa hebeloo dembi badana abaa ku dhex jira innamaa mara fajalasa macahu waa iska soo marun isagoo meesha maraya oo uu la fadhiista bay malaa'igtu yidhaahdaa ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa walahu hafart hum lqawmu laa yashqaa jalisuhum isna waan u dembi dhaafay waa duul kuwa la fadhiistaana aanay hoogin idan ahlu khayrka haddaad la fadhiisato hoogi maysid xataa haddaanad adu ka mid ahayn haddaanad adugu wax badan wardinin ama wax badan akhrinin haddaad fadhido meesha khayrka lagu hayo qura mujarad bii'adaasi fiican inaad wax la wadaagtay ayaa waxa uu tilmaamaysaa axaadiista tani inaad ka mid noqonayso kuwa dembigooda la dhaafo waxaan leenahay markaa rakiisada koowaad aan tilmaamayo ama sababta koowaad aan tilmaamayo istiqaamada waxaynu leenahay waa inuu qofka muslimkii doorto bii'aduu degayo dadkuu la noolaanayo cidduu la shaqaynayo cidduu la saaxiibayo meesha uu wakhtigiisa ugu badan ku qaadanayo taasi waa inay noqotaa qadiyad aad u cruciala oo qofku aad uga fakaro dan ayaddii dib ugu noqda ilahay wuxuu leeyahay waman taaba macak qadiyatu tawba waa iyana la tilmaamay kooxdii toobad keentay attawba waxay culammadu yidhaahdaan waa rakiisada ugu weynayaan ee rakaa'ista toosnida keenta waayo waxaynu nidhi bini aadamka waxa sacab ku ah inuu straight line jid toosan inuu raacaaba ku adag laabud inuu dhan unuga yaro baxo naf iyo shaytaan meeluna inay ka soo galaan waxa uu qofku markaa istiqaamada ku ilaashan karaa inuu yahay qof awaabah maasi way dhici doontaa ama akhtaay way ka dhici doontaa ee qof maxay awaaba inuu noqdo soo noqosho badan maxaan soo noqoshada u tilmaamaya waxaan leenahay waxaa dhici kara khadka mustaqiimka ah in yarba inaad ka baxdo angle of five degree ama one degree ama xagal hal degree oo qura inaad baxdaabaa suurtagala laakiin haddaad musira cala almacsiya noqoto maxaa dhacaya jidku wuu kula sii fogaanaya marka hore waxaa laga yaabaa xagashaad waddada ka weecatay inay tahayba maxay hal digri ama laba digri ama saddex digri xagal yarinaysa dembi sagiira aynu yahay waxaad xaqa weydaaratay laakiin haddaad israar ku samayso kan kusii madax adeegto khadku wuu sii fogaanaya kulamaa israarku uu sii bato cala almacsiya khadkani mar kasta uu sii durkaba maxaa dhacaya straight lineka laynka toosan qoladiina xisaabta dhigan jirtay adiga iyo laynka toosan distanceka idiin dhexeeya wuu sii fogaanaya mar kastaba ilaa khadkii xaggu wuu sii durkayaaye mar kasta wuu sii fogaanaya sidee khadkan loo joojin karaa markaa waa qadiyatu tawba idan waa inaad noqotaa at least haddaad straight u raaci kari weyday zagzag yar inaad u raacdo inaad in badan marnaba khadkan ka bixi karin oo aad isku daydo mar kasta inaad isaga ku dul wareegto inaad ku dul wareegto un waxaa ku awoodsiin karaana waxa weeyaan inay badato toobadaadu iyo allow soo noqoshadaadu walidaalika baa nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aan badan ilaahay ku furaya inuu toobad keeno maca isagoo ilaahay rasuulkii siiye bale markuu dacwadii iyo wax walba dhammeeyey ee ilaahay oobsanayey maxaa la lahaa fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba wastakfir lidambika walilmu'miniin idan qofka mu'minkaa waxaa habboon qadiyatu tawba inuu laazimo masaladaasina waa masalada masaa-isha islaamku uu kaga soocan yahay diimaha kaloo dhanba ilaahay wuu u fudaydiyey dadku inay toobadkeen waana masala runtii qofka in yar u fiirsada uu garan karo inay tahay maclam macaalimta islaamku uu kaga muuqda adyaanta kaloo dhana adyaanta kale dadku inay tooba keenaan wax badan bay ku xidhantay wasaa'ida lasii maro wadaad loo tago kiniisad lacag laga bixiyo sanam yaroo lasii maro wax kale laakiin islaamka waxa ilaahay inoo jiidaya inaynu alle subxaana wa tacaala toos ku xidhanno waayo ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa kow waman yacmal su-an aw yadlim nafsa uma yastakfir illaah yajid illaaha yanii hafuura raxiima ilahay wuxuu inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala ciddii xuma samaysa ama naftiisa dulmida ee ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keentay inuu ilaahay helayo hafuuran raxiima ugu horayn qofka muslimka wuxuu rumaysan yahay ilaahay inuu yahay arxam araaximiin walidaalik dee maxaad cid kale ka dooni ma cid ka naxariis badan baad soo helaysa waxaa laga yaabaa cid waxaad u qabataa markaad tilada ciddan wax ka yara heli maysida cid kaa musalhada ama si kala un ilaahay hadduu isagu wasfiga aysa siiyey inuu yahay arxam araaximiin uma baahni dee meel kaloo aad u weecataba waxa uu alla subxaana wa tacaala inoogu tilmaamaya inaan cidiba ka quusan karin xadiidkaynu soo sheegnay ninkii boqolka dilay ayaydan kaga filan waxaan isku dayayaa inaan soo koobkoobo waxaan markaa leenahay istiqaamada waxyaabaha hagaajiya waxaa ka mid ah qofku inuu isku dayo inaanu in badan marnaba ariiqaasi sadaadka iyo muqaarabada inuu wado oo marnaba aanu ka fogaanin toobadkeenkiisu inuu tiro bato walidaalika uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamayey maalintii boqol jeer in ka badan baan ilaahay u toobadkeena qofka muslimkii maxaad u malayn aduu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam boqol jeer toobadkeenayay inagoo wada khata'ana inaynu in badan toobadkeennaabaa muhima idan istiqaamo haddaad rabto inaad ilaashato ama toosni waxa labaad ee kugu ilaalinaya waxa weeyaan baynu leenahay inaynu isku dayno inaynu toobadkeenno shayga saddexaad aan tilmaamayna waxa weeyaan aayadda ilahay wuxuu ku tilmaamaya walaa tatqow innahu bima tacmaluuna basiir walaa tatqow ha xadgudbina baa la yidhi ha qooqina islaamnimadu waa wax fudud waana ariiq muyasara ilaahay fudaydiyey laakiin dadku hadday isku adadkeeyaan way ka baxaan sideedba duqyaanku xadgudubku waa wax cimri gaaban ma sii jiri karo muddo dheer fi'aadkii ama firiqii islaam ka baxay oo dhan u fiirso muddaday jireen xadgudubku markaa wax wakhti badan sii jira maaha waxa uu qofka muslimkii u baahan yahay waa maxay iyaakum walguluwi fi ddiin fainamaa halaka man qablakum bilguluwi fi ddiin wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaan idinka digayaa idinka iyo inaad ku xadgudubtaan diinta bua nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kuwii idinka idinka horreeyeyba waxaa halaagay guluwigaa ka mid ah xadiidka kan oo imaamu axmed iyo nisaa-i ibnu maajaba ay warinayaan axmed shaakirna uu ku tilmaamayo inuu saxiix sinaadkiisuyey ibnu taymina u leeyahy calaa sharti muslim buu saxiix ku yahay xadiidkan waxa la yidhaha sababtiisu waxay ahayd baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xajat ulwadaac buu wuxuu ku yidhi bacdi saxaaba qururuxii keena aan tuuro dabeetana waxoogaa qururux bay u keeneen markay qururuxii u keeneen isagoo tacliiqinaya qururuxii loo keenay ayuu weedha nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yani imka waa aragteen xajka meesha wax lagu tuuro dadka badhbaa kabahooda ku tuura daa wax kale kab tuura mid dhagax weyn tuura midba waxbuu tuuraa caamaduna dee waxaa haysataa in shaydaan halka fadhiyo isagaa la garaacayo shaydaan doqonsana maxaa meesha ku xidhay shaydaan maaha nin halkaasoo kale u fadhiya cid isagoo awoodi kara inuu ka tago calaa kulli xaal asalku wuxuu ahaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sunnadaas in la fuliyo ah qururux in la tuuro qururuxu waa qururux yar idan inaan huluwi lagu samaynoo dhagaxu inaana daydayin ama waxaan aana daydayin inaad amarkii nebiga fuliso waxaa ku filan buu nebigu tilmaamaya qururuxaasi in la tuuro deetan markii qururux yar loo keenay ayuu isagoo tacliiqinaya wuxuu tilmaamay wixii la faray waxaan ahayn inaanay isku raadacaynin walidaalika buu nebigu wuxuu ku yidhi iyaakum walghuluwi fi diin waxaan idinka digayaa inaad diinta huluwi ku samaysaan waxaan leenahay ina diina yusr walan yushaahada diina axadun ilaa halaba fasadiduu waqaaribuu waabshiruu ayuu nebigu lahaa xadiidkii bukhaari cid kastaoo isku laazimisa waxaana laku laazimina waxaa dhacda un inay ka dhacdo ariiqu listiqaama bibidcatihiba intaynan ka warramin sii waditaankeedaa dhib badan walidaalik ma fududa qof wax kale isku laazimiyey inuu haddana xijin karo markaynu leenahay duqyaankan inaan la samaynin macnaheedu ma aha islaamnimada in la fudaysado islaamka wixii xaqee ku soo gaadhay waxaa lagu faray inaad gawsdambeed ku qabato laguma farin adda kuwa hore inaad ku qabato shayga aad foolasha ku qabato maxaa ka suurtagala inuu baxsado laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamayay sunnadiisa iyo sunnat alkhulafaa'i raashidiin muxuu dhahaa caddu calayha binawaajid gawsdambeedka ku xejiya baa layidhi yacnii waxaa la ogyahay waxaad gawsdambeed ku qabataa inaanu u dhadhowayn wax soo dhacaya ama soo baxsanaya inuu yeeyaa yaxya khud alkitaaba biquwa wixii diina sidoodaa loo qaadanaya laakiin waxaynu leenahay in huluwi lagu sii sameeyaa waa waxyaabaha qofka istiqaamada inuu muddo kusii toosnaado ka fogeeya aayadda waxaa la tilmaamaya subxaana wa tacaala innahu bima tacmaluuna basiir ilaahay waxaa camal falaysaan oo dhanna wuu arkaya qadiyat lmuraaqaba qofka mu'minka waxyaabaha toosnida ku ilaaliya waxaa ka mid ah hamiga ah inuu qofkan ku jiro maxuu halkuu alle kaga suganyah subxaana wa tacaala qofka mu'minka inuu wakhti kasta dareemo waxaa saraar la yidhaahdaa inaanay jirin haddaad rumaysantahay inaad wax qarin karto waxaa laga yaabaa inaad wax samayso qofka caadiga ah marka uu dembiga ama xumaa samaynayo dadka intaad ka xishoonaysunbaa daishooda layska jeediya socankaa maaha qofku markuu xumaa samaynayo intii uu ka cabsanayay unbu isku daya inuu ka fogaado meel yaroo gaar aynu ku sinaysto meel dhuumasho aynu hadduu xadayo si yaroo aan dadku arkayn inuu u xado inta uu ka xishoonayo unbu isku daya laakiin qofka mu'minkii marka uu dareemo inaan laba qarsoomi karin marka uu dareemo allihii uu ka cabsanayay subxaana wa tacaala wakhti walba inuu arki karo maa yakuunu min najwa alaaa inuu dareemo qofka mu'minkii saddex inaanay jirin ilaa iyo alle subxaana wa tacaala biilmi inuu afar ku yahy shani inaanay jirin inuu lix ku yahy in ka badan iyo in ka yaritoona inaanay jirin dareenkaasi qofka mu'minkaa markuu galo inuu toosnaado abaa iyana fududaanaysa idan qofka muslimka waxaa looga baahanya waxa weeyaan inuu dareenka ah ilaahay inuu arkayo subxaana wa tacaala inuu mar kasta qabo dareenka ah dadka inaan waxa dadka lagala dhuunto inaad alle kala dhuuman karayn inuu qabo waxay kobcinaysaa qofku inuu toosnaan karo waxyaabaha toosnida keena waxaa ka mid ah aayaadkaasi tilmaamayaan walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar ha u weecanina baa layidhi kuwii dulmiga falay oo markaa naariya idin haleelina يعني طريق الاستقامة وطريق ولا وبراء وطريق باهن قفك عدة وهيلنا يا ما وتاجيريه يعدان وهيلنا إنك كلا عضهي قفك مؤمن كهي وحو الراعى محي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قفك مؤمن كهي وحها بون إنه كالصعمه كالصعمه سنبا وقصعمه أهل فساد inaanu marnaba taageerin kuwa ilaahay uu ku tilmaamayo kuwa dulmiga falay haddaad kuwaa taageerto khatar baad ku sugantay walowlaa an habbatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shayan qaliila idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat waana qadiyadda tani qadiyad qofka aad khatar ugu ah waayo in badan dadkani waxay ku dadaalayaan inay ku ku seejiyaan xaqa walidaalika bay asmaa tiro badan kuula iman doonaan iyo waxyaabo tiro badan iyo dariiqyo tiro badan oo aad ku raacdo laakiin waxaa habboon qofka mu'minkii inay u kala cad tahay xaq iyo baatilka cidda uu taageeraya iyo cidda aanu taageeraynin aayadka kusii xiga ilahay wuxuu tilmaamaya waaqimi asalaa barafya annahaari wa zulufa min alleyl mas'aladatan salaadu waa khayru mudakirin billaah qofka mu'minka waxaa la xasuusiya waxa ugu tiro badan waxaan leenahay insaanku wuxuu u baahan yahay si uu ariiq joogto ah u raaco inuu mubarmaj noqdo ereygaa u fiirso brogramid inuu qofku noqdo ama qof waktigiisu uu xadaysan yahay inuu noqdo maxaantan uga jeedaa si loo toosnaado ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u yeelay asaaliib la maro kow wax la sameeyey khad la yidhaahdo alkhad iladna aynu odhan karno khadka ugu hooseeya aan la ogolayn qof muslimi inuu ka hoos maro iyo meel la ogol yahay inaad kor iyo dul ugu socon karto yani waxaynu idhi qofku toos uma socon karo kow haddii aanad toos u socon karin markaa maxaa laabud ah in la helo laynka tooska ah korkiisa in lagu geeyo laynka tooska ah laynka tooska ah haddaad keligii raacdo waxaynu idhi inaad ka dhacdhacdaabay u badanta haddaba haddii la rabo laynkan inaad ka dhicin maxaa lagaaga baahanya inaad korkiisa tagtid oo aad heli kartid boos markaasi dhacdhacaagu uu socon karo maalan ilahay wuxuu ina faray shan salaadood oo waajiba wa khatil adna waa meel aan la ogolayn laga dhaco laakiin waxaa la sameeyey meel ka sarraysa oo qofka muslimkii uu marmaro oo ah sunan mu'akada iyo kuwa mutlaqa iyo salaatuleyl iyo waa kan iyo waxaasoo sunno ah sunankaasi waa shaygii kuu ilaalinayay khadka mustaqiimkae lagu talagalay ah shanta salaadoon aad ka dhicin iyo meel la ogol yahay inaad kor iyo dul ugu socon karto yani waxaynu idhi qofku toos uma socon karo kow haddii aanad toos u socon karin markaa maxaa laabud ah in la helo laynka tooska ah korkiisa in lagu geeyo laynka tooska ah laynka tooska ah haddaad keligii raacdo waxaynu idhi inaad ka dhacdhacdaabay u badanta haddaba haddii la rabo laynkan inaad ka dhicin maxaa lagaaga baahanya inaad korkiisa tagtid oo aad heli kartid boos markaasi dhacdhacaagu uu socon karo maalan ilahay wuxuu ina faray shan salaadood oo waajiba wa khatil adna waa meel aan la ogolayn laga dhaco laakiin waxaa la sameeyey meel ka sarraysa oo qofka muslimkii uu marmaro oo ah sunan mu'akada iyo kuwa mutlaqa iyo salaatuleyl iyo waa kan iyo waxaasoo sunno ah sunankaasi waa shaygii kuu ilaalinayay khadka mustaqiimkae lagu talagalay ah shanta salaadoon aad ka dhicin haddaad sunnaha goyso maxaa dhacaya yani maalan bini aadamku maalin aad caajistaa jirta maalin aad daallantaa jirta maalin naftu ku haysaa jirta maalin dhibi kale kugu dhacdaa jirta haddaad sunnaha laazimi jirtay maalintaa haddaad wahsato waxa baxsanaya waa sunne laakiin waajibaadka siibaad u ilaalinaysa haddaad laakiin markii horeba minimumka taagnaan jirtay aalka ugu hooseeya un haddaad ninkii ka bartay ahayd maalintaad caajisto waa salaaddii tabaxsanaysaa dee waa faralkii waxa lumaya maalinta dhibi kula kulanto ama aad mashquusho ama aad caajisto ama aad daasho ama mashkilad kale kuu timaado waxa lumaya wuxuu noqonayaa maxay walidaalika ma fiicna dadka in lagu tarbiyeeyo halka ugu hoosaysa mashkilad baa jirta qadiya fiqhiya baa dadku si qaldan u fahmeen maalan waxa laga yaabaa kutubulfiq ama axkaamta dadku markay dhigtaan inta badan waxaa laga yaabaa ninka faqihii inuu ka warramo shayga salaadu ay ku asaxdo ama ay ku gudmayso iyo waxa inta hadday ka yartahay ay xumaanayso maalan waxaa laga yaabaa in lagu baray subxaan allahi saddex jeer in la ydhaha marka la sujuudo laakiin waxaa laga yaabaa ninka faqiih had iyo goor inta ugu yar ee ama ugu fududa qof odhan karo minimumka inuu tilmaamo laakiin dadku hadday ka dhigtaan minimumkaasi inuu iyo waxa qudhe la sameeyo waxaa laga yaabaa inay akhtaa badan oo kale ku dhacaan walidaalika waxa laga yaaba dadkuba qaabku u tarbiyaysan yihin qof muslimo maanta tukada haddaad weydiiso haddii la sujuudo maxaa la akhriyaa subxaan rabbi alcalaa mooyaane nin soomaaliyada wax kala garanaya inuu midhadh noqdo baa laga yaaba iyadoo nebiga ay ka sugnaatay maxay intaasoo awraad iyo adkaaroo la akhriyo marka la sujuudo laakiin marka hore dadkii waxaa lagu tarbiyeyey ariiqaa minimumku in la gaadhsiiyo waxay wax ku asixi lahaayeen in loo sheego dabeetana dadkii way kobci kari waayeen qadiyadda si ku celcelinaya waxaan leeyahay qadaaya tarbawiya dadka levelka ugu hooseeya laguma tarbiyayo walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala waajibaadka layna faray inaynu samayno oo dhan waxa loo sameeyey maxay khad ka sarreeya oo raggu ku kala baxo raganimadu khad ka sarrayso ay joogtaan la sameeyey soon ramadaan baa la waajib yeelay laakiin waxaa kaloo loo yeelay maxay shawaal la soomo bishii saddex maalmood ayaamulbiidoo la soomo khamiis iyo isniin la soomo yacnii intaasoo soonoo kale cashuuro oo la soomo ayaa la sameeyey oo qofka muslimkii training uu ku qaato ku tababarto si aan marnaba aanay uga baxsanin maxay ramadaan inay dayacanto xaj mar baa la waajibiyey laakiin waxaa la jideeyey maxay sunan kale oo uu qofku samayn karo oo xaj sunnayaaloo kale uu gudan karo waxaan tan uga jeedalaya marka waxa loo baahan yahay haddii la rabo istiqaama dadku inay sugmaan inaan lagu tarbiyaynin halka ugu hoosaysa ee laysku dayo qimadana dadka lagu wada tarbiyayn karo oo laabud dadka waa laga helayaa mujtamaca badh aan badan aan qimada gaadhin yani akhtada tarbawiga dadka ku dhaca waxaa ka mida in inta badan dadka loo istidlaala uun bacd saxaaba ka mida dee raggii ragga ugu sarreeyey uun oo aan laba soo hadal qaadin saxaabadii wasadka ahayd ama khatiladinaha raggii joogay iyadoo nusuus sariixa ay tilmaamayso saxaabo badan oo aad garan karto axaadiistii waxay ka tilmaamtay waxaan tan uga jeedaa markaa khail adna qofka muslimkii waxaa fiican inuu mubarmaj noqdo oo ah inaanu khatul adnaa marnaba isku dayin inaanu soo gaadhin ee inu ka sarrayn karo si dhacdhacaagu ugu dhaco un laynkaa sare markaa istiqaamo markaa waxaad ku helaysaa inaad mar walba isku daydo khatul adnaha inaad ka sarrayso laynkaa ugu hooseeya mar kasta inaad ka sarrayso haddaad isku daydo waxaa fiicnaanaysa inaad mustaqiim noqon karto walidalik baa ilaahay wuxuu tilmaamaya aayaddan qur-aan waaqimi salaata طarafiya nahaari wazulfa min alleyl salaaduna waxaynu leenahayba waa khayru mudakir billaah waana shay runtii aynu odhan karna astaan bay ka tahay arkaantii waa weynayd oo dhan una baahan qofka muslimkii inuu in badan u ilaaliyo shayga toddobaad aynu sii tilmaami karnaa waxa weeyaan wabir in allaha maca asaabiriin ahabaat cala alxaq aw alistiqaama waxyaabaa ugu muhiimsan ay u baahan tahay waxaa ka mid a inuu qofku sabro hadduu qofku sabri kari waayo wuu jabayaa markiiba nolosha gebigeedubana nolosha oo dhan marka laysku daro waa loolan xaq iyo baail wuxuu doonayaba ha ahaado qofku wuxuu u baahan yahay inuu ku sabri karo oo uu isku dayi karo naftiisa inuu ku xakamayn karo wax badan oo ay diidantay wax badanoo ku culus inuu ku xejin karo daacadu waa culays lakin waxay u baahan tahay in nafta lagu xejiyo macsida waa shahwaati nafs qofka bini aadamkii uu doonayo in badan waxay u baahan tahay in nafta laga xakamayn karo la ilaalin karo fitanka iyo mashaakil iyo shahawaatu nafsigani way tiro badan yihin waxay u baahan tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa jannada xufat bilmakaarih buu nebigu tilmaamayay waxaa lagu wareejiyeyba waxyaaba naftu kahato idan waxaad u baahan tahay nolosha caadigaaba kama jiro waxaanad juhdi ku bixin ma rajaysid inaad hesho kuwa adduunka shaqaystaa waxay u dadaalaan habeniyo maalinba inay soo jeedaan si uu adduun u badiyo waxayd aakhire markaad doonayseen inaad ku talagasho habeniyo maalinba inaad soo jeedid si aad janno u hesho ilaahay jannadiisa ka qaalisan waxa kale bini aadamku hayoo dhan idan sabir badan in lala yimaado oo hadduu qofku sabro ilahay baa kuu ballan qaaday inuu ku kobcinayo wladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana kuwa ariiqayaga ku dadaala baa la leeyahy subxaana wa tacaala waana ariiqu wacra weliba waa ariiq baynu leenahay ambiya ay ku soo daashay waa ariiq suuraddan tilmaamayay maalan suuratu huod ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga warramayaa wax badan oo qisas ilambiya ah nebi nuux ibraahim huod hamuud iyo nebi saalex shucayb muusa luud qisaskaasoo dhan suuraddu way ka wada hadlaysaa dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu gebagabaynaya nebiga wakullan naqusu calayka min anba'i arusul maa nuhabitu bihi fu'aadak waxaas oo ambiye ah baan kaaga warramay baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala waxaan kaaga warramaya waxaan qalbigaaga ku sugayo oo waa maxay waxaan leenahay waxyaabaha qofka ku suga xaqa waxaa ka mid ah in badan inuu akhriyo qisas alambiyaai wasaalixiin ama salaf lumma ummadda dadkeedii hore taariikhdeedii inaad isku daydo inaad daraasayso siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam ambiyada taarikhda ilahay qur-aanka uu kaga warramaya waayo qisaskani waxa ay tilmaamayaan kow waxay ku xasuusinayaan waddadan aad haysa inaad keli ahayd ee waddo la mari jira inay tahay oo weliba ceelka tagta haddaad waddo aad iminka bilowday tahay shakaa kugu jira wartalow armaad lamadega ku furtaa yacnii meel aan laga biyogaadhin armaad kuula kacda hadday tahay waddo aan hore loo marin mar kastoo aad soconayso waxaad is leedahay war armay kaa baaba'da laakiin ariiqu ariiq mucabada hadduu yahy jid la jiliciyey oo la budliyey oo aan midhcawsi ku oolan aad raaci kartoo muuqdo habeen iyo maalinba hadduu yahay oo loog yahay inuu biyo tago mahma aad dhexda ku sii daasho waxaad rumaysantahay inuu meeshii tagee nafta nacasnimada ka ilaali baad sileedahay sabiroo hore usii soco raggii ka horreeyeyba tanbuu mareen idan wuxuu qofka muslimkii u baahan yahi haddaad dareentee waxda keli inaad tahay uun tira adduunkii o dhan baa naga soo horjeestay waxaana sheegaysaan adduunkii o dhan baa ka soo horjeesta waar adduunka o dhan baa soo maray waxaanaan sheegayno waxaad u baahantay inaad taarikhdu dib u akhrido naftaadaad qancin lahayd markaas waxaad garan lahayd ariiqani inuu yahay ariiq hortaajiraba maray ambiyadii ilaah iyo dadkii waa wanaagsanaay oo dhami mareen saalixiintii oo dhami mareen ariiq la yaqaano meeshuu ku gabagaboobo idan naftuu dhiirigelinaya dalika min anbaai lqura naqusu calayk minha qa'imun baasiid baa ilaahay fii nafsi suura ku tilmaamaya waa ummadihii hore wararkoodii aan kaaga warramaya baa ilaahay leeyey iyagoo wax la tirtirayo wax taaganba weli leh waa ariiqaas haddaad akhrido markaa waxaan leenahay in badan waxaad u baahantahay in in badan dadku daraaseeyaan qur-aanka iyo sunnada iyo taariikhdii saxaabada iyo tii nebiga calayh salaatu wasalaam iyo dadkii saalixiinta waa wanaagsan taariikhdoodu waa waxyaabaha qofka ku suga ariiqa ayuu ka mid yihi waxyaabaha dadka ariiqa ku suga waxaa ka mid ah karatu ducaa qofka muslimkii inuu in badan ilaahay baryo ilaahay baana ina baray qadiyada tan oo suuradda qur-aanka ku soo noqnoqota inu maalin kasta akhrino maxaa layna baray ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin inaynu maalintaen ugu yarnay toddobiyo toban jeer ku ducaysano walidalik baa aayaad badan oo qur-aana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina farayaa baryadiisa waxyaabaha dadka muslimiinta ariiqan ku suga waxaa ka mida baynu leenahay baryada ilaahay subxaana wa tacaala in badan la baryo min asbaab alistiqaama waxaa ka mida baynu leenahay qur-aanka oo qofka muslimkii uu la noolaado waayo cilladii qur-aanka ilaahay uu ku cileeyey in loo soo dejiyey faqraad isagoo kalaa ah waxay ahayd masalada tanu wa qaala aladiina kafaruu lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida ilaahay baa wuxuu leey kuwii gaaleed waxay dhaheen qur-aanka maa lagu soo dejiye maxay mar qura isagoo wada ah ilaahay baa wuxuu leey kadalika linuhabbita bihi fu'aadak saas baan usoo dedejinnay baa ilahay leeyay in yar in yar waayo linuhabbita bihi fu'aadak baa ilaahay leeyay inaanu qalbigaaga sugno daraaddeed waratalnaahu tartiila idan walaa yaatuunaka bimahalin ilaa ji'naaka bilxaq wa axsana tafsiira qofka muslimkii inuu la noolaado in badan baa fiican ilahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala waa sabab kale oo keenaysa inuu qofku ariiqa kan ku sugnaado akhwatii fi lcaqiida waxaan jeclay inaan hadalka idinku badin laakiin inaan wax tilmaami karo suuraddaasi haddaynu u fiirsanno waxyaabaha ku jira ee ka mida waxaa ka mid ah ee dadka ariiqa ku suga inuu ogaado bini aadamku halkuu ku gebagaboobo waa geeri qofka mu'minkii mar kastoo xasuustiisu ay badato oo geerida in badan xasuusto inuu toosnaadaabaa fududaanaysa mar kastoo uu isilowsiiyo geerida oo uu adduunka fikraddiisa ku badiyo iyo waxa berri la qaban doono iyo saa dambe saa la yeeli doono iyo mashaariicda dhowrka sannadood ee soo socota la fuliyana wuxuu halisu yahay inuu lumo haddaan si kale u tilmaamo qofka mu'minkii wuxuu u baahan yahay inuu in badan xasuusnaado geeri waayo waa lama huraan haddaad lama huraanka mar kasta xasuusan tahay waxaa fududaanaya inaad toosnaato walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa in habeen kasta aynu dhimanno habeen kasta dadka in ilaahay nafta ka qabto oo tii wakhtigeedu dhammaadayna inaan la soo celinin tii wakhti u hadhayna in dib loo soo celiyo allahu ytwafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowt ويرسل الأخرى إلى أجل مصمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلينا وحول سبحانه وتعالى أرنت تنوحى وغصبنت آيات دك فكرية كوي فكرية محي يلي جرين نبي عليه الصلاة والسلام حادثتي صحيحين كنت ألا يوحو إنا بري marka uu seexanayo xataa adkaartu akhri jiray baad garan kartaa markuu seexanayo nebigu wuxuu ku talageli jiray nafta inuu ilaahay u dhiibo kaanama aan waadan baa u hadhin bismika rabbii wadactu janbii wabika arfacu fain amsakta nafsii farxamha wain arsaltaha faxfadha bima taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin waa weedhuu nebigu akhri jiray calayh salaatu wasalaam ilaahu magacaagaan dhinaca dhulka ku dhigaya isagaanan ku kor qaadi naftan ilaahu haddaad qabato u naxariiso ninkeennee markuu seexanaya is yidhaahda soo noqon mayse usii dardaaran haweenkii markaad seexanaysa mise adigoo iska ordayunbaad sariirta tagta ale waan daalanahay aroortana brogramkaaga uu sii cayiman yahay waxaad qaban doonto waxaynu ka dareemaynaa adkaartuu nebigu akhri jiray calayhi salaatu wasalaam oo u badnay tawxiid aayaadkan qur-aanka ugu dambeeya suwarkan qur-aanka ugu dambeeya qul huwa allaha qul acuudu birabbi lfalaq badiyo wuxuu samayn jiray maxaa ka mid ahaa axaadiistii saxiixayn ku taallay markuu toose wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi mashuur kaanama qofka muslimkii marka koowaad oo indhaa kala qaaday uu isleeyay wallahi ilaahay jaanis kaluu maantana ku siiyey yani qofkii wuxuu ku fakerayaa maantana in la siiyey maxay fursad kale walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam in badan wuxuu inoo tilmaamayay xabaalaha taga meelahan taga aakhiraydin xasuusinaysaaye bale waxaad garan kartaa xadiidkuu nabigu ku tilmaamaya alayh salaau wasalaam maa xaqu mri'in muslimin lahu shayun yuusi fiihi yabiitu laylatayn ilaa wawasiyatuhu maktuubatun cindah wuxuu nabigu la alayh salaau wasalaam qof mu'mina oo wuxuu dardaarmi kara haystaa xaq uma leh laba habeenoo isku xigta inuu seexdo isagoo aan qorin dardaarankiisii inteenan midkeebaa dardaarankiisii qoran yihi nabiguna wuxuu tilmaamaya alayh salaau wasalaam laba habeen oo isku xigta walidalik buu ibna cumarka xadiidka warinaya wuxuu leeya maa marat calaya laylatun munda samictu rasuulu lahi sal lahu aleh ali wasalam qaala dalik ilaa wacindii wasiyatii habeen ima soo marin buu yidhi intaan weedhaa nabiga ka maqlay calayhi salaau wasalaam ilaa iyo dardaarankaygu uu qoraa buu leeyahy yani qof aakhiro isu dhigay si awgeed buu nabigu alayh salaau wasalaam wuxuu leeyahy أكثروا من ذكر هاذم اللذات وإن بدن بضية حصوصت كما معانك قوية إذا قفك هدو قيرد حصوصتي سبضية إنه توصنا داينا ويفضضان إسا وحي كمتي وحيابا فضيدية وحي لنا وحيابا فضيدية وحي كمتي آيات كاسة المامية فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض يعني وحي كمتي بين لاني الأمر بالمعروف wanahyu can ilmunkar qofku inuu ku dadaalo inuu wax sheego oo dadka wanaagana faro xumahana ka reebo taasi naftaada ayay xaqar ku sugaysaa qofka waxaa la yaqaanaa inta uu wax sheegayo inta uu dadka anfacayo waxaa ka badan intuu naftiisa anfacayo insaanku waa ilowshiye badan yihi mar kastoo wax sheegayaba waxbuu akriyaa waxbuu baadhaa waxbuu isku dayaa waa mar kastoo qadaan ruuxiya uu dib naftiisa usii helayo intuu isagu korayaabaa ka badan intuu dadka kale korinayo idan intuu raadaynaysabaa ka badan naftiisa intuu cid kale raadaynayo waxaa aboon markaasi in uu qofka muslimkii isku dayo inuu in badan dadka wanaagana faro xumahana ka reebo waayo bii'a kastoo aad joogto haddaad adigu xumaha reebi weydo samahana dadka fari weydo macnaheedu waxa weeyaan cagsiga adiga kugu soconaya adaa wax lagu faraya insaanku ama isagaa wax bedela ama isagaa la bedelaa laba qofoo intay wada socdaan weligood sidaa ku wada joogaa ma jiro aan waxba kala faa'iidaysanan haddaad adigu xaggaaga musmir noqon weydo iyaga kaa midha keenaya weeyaan xaggoodaad usii badanaysaa kullamaa afhaysashadaadu ay tiro badato waa kullamaa adiga qaadashadaadu markaa absoorsamkaagu cabistaadu adiga ay tiro badato walidaalika waxaad dareemaysaa mar kastoo dadka wax sheegaya ay mujtamac ku bataanbana khayrkaa bata mar kastoo dadka wax sheegaya ay sii gaabiyaan oo yaraadaanbana fasaadkaa bata waayo ma jiro meel xad kala go-an oo ah yani inta qoladaa laga takhallusay markaa wuxuu sidoodiga isaga soconayaan ee ama xaggan unbuu daadkuu socdaa ama xaggan buu u socdaa labada dhandhan unbuu u soconaya ikhwatii fi lcaqiida waxaan jeclaya waktigii salaadkii gaadha inaan soo koobo halene waxaa habboon toosnidu waxyaabaha inooga baahan tahay inaynu ku dadaallo inaynu la nimaadno inaynan nafteenna siinin ammaan badan oo ah aad is leedahay mar baad wax fahamtay ama mar baad xaq garatay ama xaq baa kuu dhaadhacay laakiin aad u baahan tahay wixii kuu dhaadhacay si ay rasmi kuugu noqon lahaayeen mar kasta oo meelaha wax lagu sheegayo aad kasii durugta ama kasii walow caalim kasta ahow raadkay kugu yeelanaysaana way kugu tira badanaysaa waxaa kaaga filan xadiidkii xandala xandala muxuu sheegay naafaqa xandala xadiidkii sheegayay xandala buu naafaqoobay buu yidhi abibakar markuu la kulmay abibakar iyo xandala waa kuwii nebiga u yimi calayh salaatu wasalaam waxay sheegteen wuxuu ahaa cudur odhanaya markaanu adiga kula joognana waxaad moodaa jannadii iyo naartiiba inaanu aragno dumarkii iyo carruurtii iyo waxaan kale markaanu utagnana kaanamaa wixiiba maskaxdayda ay ka baxeen waxa labadan udhexeeya waxa weeyaan laba bii'o oo kala nooca unbay kala joogeen marna bii'adii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee waxyigu ku soo degaya diinta lagu sheegay laisku wacdinayay joogeen marna bii'a carruur iyo dumar iyo xoogs iyo xoole iyo wax kale laga shaqaynayo bay joogeen labada bii'o wakhtigay kala joogeen labadaa shakhsiyadooda kala nooca ayuu noqday xandale ee uu isinkiraya isagii waa isagii oo qura oo xaqa garanayay oo fahamsanaa oo muslim oo saxaabi oo nebiga la nool ayaa haddana naftiisii wuxuu inkirayaa labadaa bii'adood labadii saacadood ee uu kala joogay saacaddii uu nebiga la joogay calayhi salaatu wasalaam siduu eka iyo saacaddii uu kooxdan kale la joogay siduu eka idan ikhwatii fi lcaqiida mawduucan dantaan ka lahaayoo dhammi wuxuu yahay in aynu isku dayno inaynu toosnaano o dadka inta wax garanaysa baan u jeedaa marka koowaad caalimkaha ninkii boqolka dilay uu gelayay inaad xujo ku oogunu wadine environment inaad u abuuri karto ay dadku ku hagaagi karaan qofka inaad markaad waxu sheegtee uu xaqa wuxuun ka garto aad gacan qaban karto si aad ugu heli karto mujtamac iyo environment iyo bii'a uu ku kobci karo oo uu xaqiisa ku ilaashan karo wailaa intuu xaqa fahmo ayuunbu haddana maalina daaqadaasi kaa soo gelay albaabka dambana waa kasii dareerayaan yan xaggana waad ka soo wadaa mina xijin kartid xagga dambe kasii baxayaan haddii aanad u samaynin asbaab alistiqaama iyo qaabkay u toosanaan lahayn haddaanad weelkeed u tolin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala anigaiyo idinkaba inuu xaqa kuwa ku sugma ee raaca inaga dhigo wallahu aclam wabilahi tawfiiq ilaahay ka abaalmariya sheekh mustafe xaaji ismaaciil muxaadaradaasi sida waafiga ah oo inoogu soo gudbiyey